xarunka horeyti jirtay oo xaafada isha oo bukaano ayagoo ka xareysanayo xaafada isha oo eed meel cariiri oo isku dhibaateysan ahayti kira ah alxamdulilah laa ku bilaabo juulaay tuma ilaa madiya ilaa hata oo la degan xarun cusub oo hay-adda d d g oo yoo la kaashaas wasaaradda caafimaad koonfur galbeed iyo maamulkii gobolka iyo degmada yaa xaruntun maylaraasn asaasiya kolley ku dambooyeen tirada guud hata meelaha xaruntan ka xareysan waa toddobaatan lixdan iyo lix oo rag ah afar oo bilaan ah ayaa meela ka xareysan oo niska jaraaha maylaraasn qabaan cuduro dhimarka oo shisheela duwan alxamdulilah maylaraasn xaalada caafimaad ahaan eedayadan faylayin
marka may faraqeen dheh haruntun cusub oo isin degantiin isla markaasani harunti kala oo xaafada ishay gaadhe dareema korto haruntotan harun oo maylaraas eed eed baaxadii anweynta oo isbitaalka baydhoob an ku yarayna eed eed waasaan ah caafimaad ahaan hawahaan eed eed an ku faylatii hore xaafada isha oo iyana meel cariiri oo maylaraas nadaafad ahaan dhib badanayti cariirinahayti waana karihaytay meelaraay bilishambool doolarno aadaay hata alxamdulilah aragoo hayta bukaanada meelyo isku socdaan dareeran meelaraasna meel eed eed waasaan oo eed eedan faylo marka tirada isbitaalka intiisin muddadiisin galanta ka hayti isbitaalkun dhimarka iyo kubati meegaaw
marxalad badan gasha lahayti markii laha ku bilaabo maylaraas lamada kun iyo tobankii yaa guud ahaan barnaamijkan mental health hospital ahaan maylaraas bilaawtay haddina lamada kun iyo maylaraas tumiilitu dareema korto farqigan dhaho intaas bukaan maylaraas fara badan oo maylaraas yaa ku bati oo caafimaad ahaan eed eedan faylaadeen adlista maylaraas wala era kora maylaraas ilaa iyo kun iwala jeer iyo maylaraas oo iska jiraan cudurada maylaraas shalduunca dhimirka yaa runtii maylaraas ilaahay caafimaad sii oo ciyaal leh bilaan leh megil leh taasna ilaahan ka mahadeen subxaana wa tacaala mayba nimo qaale in qaarjo la kushanay tuulooyinka gobolada koonfur galbeed magaalooyinka jarana tiro oo isla markaasi isin oo harumo gobolada koonfur galbeed kusii baasan hataalesasheen horta markii warbixin yarkoosii haruntan dadkun dhamarka beelsan ka xanaaneyo oo referaal ow oo bukaanadii lakusheeno shabeelaha hoose jubbada dhexe baay bakool gedo yaa laku wada sheene xarunta keliya zoonkan lakin sheegayo xarunta keliya oo laraaseen lakaxanayo harun dhamare keli town marka dareema korto maylaraas tiradaas maylaraas oo goboladaas ku shaalkuwaayan in tiro eed eedan badan ata taas maylaraas taasaa ku erafaday
marka inta badan hadda may banay muuqatee dad badan oo ka jaran haruntu isla markaasina keliya ada maxaa mili korta shaqaale rowda shaqaaladaasay jaran awal oo la qaadayan ambulansin ku aawiyo
runtii maylaraas tirada guud meela ka shaqeeyasa soddon iyo afar oo maylaraas professional and non professional ah oo maylaraas yaa ka shaqeeyasa guud ahaan mashaar ma qaadayan tira yar oo ilaa iyo afar ilaa shan ayaa mashaar yar oo maylaraas oo intensive ah oo wasaaradda caafimaad koonfur galbeed hay-adda walfisha marsiyaas afar shantaas qof iyo walqaadadaasa marka soddon iyo afar qofood oo shan qof halku qaadadaasa markii meelala statiskan la suubay waa la eedi tira in yaro laakiin mustaqbalka waa la rajeynaa in insha allah meelala tiro badan intaas la shaqaalay doona wasaaradda caafimaad koonfur galbeedna eedi eedina iska mashquuli hayta in xaruntuun weelaraysan shaqaalasheena mashaar qaadaan raashiina lin hela daawina lin hela taasna maylaraas ilaahay subxana wataala aan ka mahadiyaana wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiirsha caafimaadka iyo maylaraas maamulka gobolka degmada iyoona runtii maylaraas in badan ka dadaalayaan in xaruntuun xarun maylaraas luwaasha ku surunto maylaraay dhini kasta maylaraas ilaah kafaala qaado kore kafaala qaad hela iyo hanuunka deedaalahayna taasoo ku erafade
agaasima ma jira haruntun haddii dadba maskaxda laku jir laka dhagmo saameyn amaba isin kula kulamaasa inta badan madii daawada oo kale siyaasnanka dhibaata si kula kulmaasan jirtay ta dareema korta dadkii oo fia waaye milara cuduro malaari iyo waxyaabaha minorka qabiba mina daawad maylaraasena qaabka lindariya loo dareemas laakiin lan maylaraasena oo mental illness oo dhamar beelsan in aad xanaanayd oo ka dhiirid daawanaseeda naftaana ka aamint walweyn waay runtii maylaraasena dareema korta in culays weyn ata saasyo atana alxamdulilah maylaraasena weli koley hata maylaraasa mukulukulun wal oo problem oo wing oo dhibaato oo maylaraasa la taabado kor iyo ninjaysadeen oo majarta maylaraasa inta badan baka guuleysadaana bukaanka maylaraasa adiisa eedi eed maylaraas aan dhib badan yaa oo maylaraas aggressive ayaa xanaaq badan yaa wal indilaayo an dagaalamo oo baxarunta lesheen inta badan ilaahayni guuleysiiye inta badan ku guuleysadaan in daawna siina waan xanaanen waan daryeelna alxamdulilah kadambeyntii agaasimay haruntun iida qadbaantada balse dad maskaxda ku jira ka jara balse maamul koonfur galbeed iyo heyada iyo jaaliyada koonfur galbeed hata ka dhugunsadahay ma eran lahayd ta maamulka maylaraas gobolka iyo degmada runtii maylaraas ma fadhiyaan dadaalohayaan in alla walaa beneficiaries ah oo maylaraaseno magaaladun gala inyonin ku faa'iideyahaan diyaaran ayin horna maylaraasena mukugadna taasna eedeedanka maasayin en wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaan maylaraasena waaba maylaraasena eedi eedan dadaalayan ta horeyban sheegay maylaraasena waa dad eedi eed maylaraasena runtii dadkun ku warhayo dhini kasta haatoy n jaalidahana n koonfur galbeed runtii maylaraas n jaalida maylaraas n australia yayona noo warhay walow maylaraas n kafaala qaadan hayne laakiin mar alla markii wal helaan iyo nasiyaayan waa jaalida keliya runtii shanda qaaradood caalamka keliya haruntun ku warhay oo maylaraas koonfur galbeedan dhaladi jaalida australia kuley number one eh inta kalena wala rajeyn inuu ka daydaan jaalida maylaraaseen australia dadkun wayla ka xaraysan qabiil maka ka xaraysan maylaraaseen midab kale maynka ka xaraysan maylaraaseen dad hata maylaraaseen xanuun oo ilaahay subxaana watacaala ka imtixaaniya intan ka xaraysanyin ehel qaraabo male leyin male markaana lahaa maylaraaseen dad ioba ha ku daalay ha ku noogay maylaraaseen kanka yar ayaa lama sana salsalo kirinay aan kale shan sano toban sano toban shan sano yaa waalidkii ehelkii qaraabadii maylaraasa intii ha ku noogaan intasheenan dhaqaale mihayan marka intana maylaraasana hay-ad si toos oo maylaraasana dhaqaalahaan raashin markii la hera maylaraas daawo ahaan iyo maylaraasana dhini kasta oo si toosan ku warqabto male mustaqbalka wal ilaahay sheenoo goonu marka wala ku codsadaane jaaliyadaha koonfur galbeed shanta qaaradood inuu maylaraasena ku warhayan dadku masaakiintan maylaraasena dhaqaalan haysana family show ha ku daali unuuna maylaraasena dadka meelo ka haya naftasha oo maylaraa professionaalka ee mashaaran qaadaana daryeelkalan haysana marka inuu sadaqa jaariye dhiibidaano dadkunka sadaqaysadaan ku codsadaana marka reed insha allah maylaraasena ilaahay subxaana watacaala wamaa anfaqtu min shay fahuwa yulu feere walaad sadaqaysata ilaahay kafaala qaada adduunye hoobaada maylarays white aakhiraba kuwa kooraya ama adduunye aakhiraba lamaduba ilaahay kuwa ka abaalmarsii kora marka walayn rajaayniyo maylaraasena madbambarba ku damboyta codkaana maylaraasena iyo dheegan inyo il naxariisada kuma fiiriyaan saxaafadda koonfur galbeed maylaraaseen iyo noolen rajeeyey markaas dantaani booqdaayaan maylaraaseen codkaana meel dheer tiirsiyaayan eedi eedanka mahadsiin marka khayrasin rajeey insha allah